afar qafan oo ma huba saddex qof baa degmada doolow lagu dilay saddexda qof maxay ahaayeen saddex nin oo al-shabaab oo naxabuusta meel kula xirnayn oo nina lagu qabtay isagoo qarax dhigaa laba nin ay dambiiriyaal rag dili ahaayeen marka gabarna way la jirtaa sida la sheegay saddexdaas ninood noo xaqiijisay eheladooda ayaa qaar ka mida aan la hadalnay waxaad ku sheegteen al-shabaab inay ahaayeen raggaasi maxaa caddeenood uhayseen caddeyn badan baan u haynay odayaasha dhaqankaan la kulmiyey warkooda baa la siiyey meelo badan baa laga sheegay cod dawlad iyo mid mataqaanaya maqaliya muuqaalba waa laga hayaa wasiirka amniga wuu u sheegay in odayaashaas nimankaas aan marna deynayn oo cadow ay yihiin oo kii shalna la dagaalamaya iyaga waxba isdhaamin laakiin hadda si lagu dilay inaan shaarac lagu dilo oo wasiirka wuxuu rabay banaanka lasoo dhigo ummadda ay aragto laakiin ciidankii baa naga boogay mooye nimankaasi min cadow ahoo al-shabaab ay ahayn dad masaakiina oo muddo sideed bilood ku dhawaada qaarkood aada heyseen ayaa ku jira sida la sheegayo gobollo kale ka yimid marka xilli habeena ayaa saldhigga lagala baxa iyo eheladooda leeyihiin nalama tusin meel lagu dilay iyo meel lagu aasay marka waxaasoo dhan ma waxba kama jiraan baad leedahay adigu waxba kama jiraan weeye si aan u rabnay dilka uma dhicin laakiin annaga waxaan ka rabnay si shaarac ahoo ummadda ay kasoo qayb gashaa loo rabay ma dhicin ciidan baabahoy laakiin niman maxabuustaan ges ka ah oon ku xirnayn maxabuusta kula xirnayn oo la yaqaanay ahaayeen sharaxa badda ridaay oon la dagaalamayn waxba ma dhoomin arrintaas arrin waa tahay al-shabaab lalaay buu ahay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka haddayba sidaasi ahaayeen ood al-shabaab ku tuhmayseen maxaa keenay in maleeshiya habeennimo ay inta la baxaan dadkaas ay u awood sheegtaan oo laayaan adigoo maxkamad keeni kara ama dadku tusi kara waxaa jira abay abay waa abaya waad maasan tahay arrintaasu si toos ahaan u qabnay waxaan ugu silimooday camal ciidanka camalkiisa annaga wasiirkana kama warhelna ma jiran sixidan ka warhelnay laakiin waxaa xaqiiqaa inayna ku tashanay taladeedayna ogaayeen maleesiyada waddan kale waa iska og tahay oo maleesiya ah waayahan xukunta waa garta marka haddii maleeshiya dad ay laayeen soo caqabadeeda ma laha oo dadku ilan dad bay ka dhasheen hadhowdii dhibaato kale kama imaan karto meeshaasi marka idinka maxaad uga gaashaaman weydeen haddaad maamul tihiin go-aankaas go-aankaas go-aan go-aan loo sheegay odayaasha dhaqanka loo sheegay aan wada qabnay buu ahay sidii lagu dilaya kala badelan mooye waan shaacinay odayaasha dhaqankana waa loo sheegay maamulayaasha iyo maleesiya waa saraakiishana wada ogeyn waa garta bal dembiyada lagu soo kala eedeeyay dadka haddaad noo sheegto afarta qof ee haweenaydu ay ku jirto haweenay kuma sheegin hawen saddex qof baan kuu sheegay sooma haye laba nin dambiiriyaal dad dili bay ahaayeen nina asagoo qarax dhigaa la qabtay marka wax waraysi iyo uma baahnayn ba dembi ku qaad uma baahnayn qaraxda gacanta lagu hayaa oo yeela saldhigga